لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب قول الرجل فداك أبي وأمي wuxuu baabaysan yahay bal shaksigu ama ninkuu qowlkiisii uu ku qowlayuu odhanayay shaksi kaluu ku odhanayaa fidaaka abi wa ummi macnaa fidahaaga iyo furashadaada waxaaday aabbaha iyo hooyaday macnaa allaha kugu furto oo wixii iyaga dhib iyo makurahee ku heli lahaa iyaga haba heleen taas bal wixii kuba yimi alfaadaasee kuba soo arooray miyay habboonta in la yidhaah mise ma habboona bal umuurahaas buu baabkeedii yahay haddaanu fidaaka abi wa ummi odhanuu yidho afdiika biabi wa ummina waa isla macnowna bal taas buu baabkeedii yahay xadaثna qawaysatu qaala xadaثna sufyaanu can sacd bni ibraahima qaala xadaثanii cabdullaahi bnu shadaadin qaala samictu caliya radia allahu canhu yaquulu sufyaanku waa sufyaan thawri kolley qabiisa waa walow la yidhaah waa asxaabtiisii iyo dadkii dee la kulmay ee xertiisa a yaryaraa laba yidhaaho laakiin haddana dee isagu idlaaqa cabdullaahi bnu shadaadna waa nin waqtigii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dhashay saa daraaddeed waa min kibaari taabiciin iyo min hiqaatihim wa fuqahaa'ihim weliba raggii hiqaadkooda ah waxaana lagu tirinayay raggii fuqahadooda ah baa laguba tirinayay kutubta lixdana dhammaanba waa ku wada sugan yahay waa adigu waxaan leenahay min kibaari taabiciina wa hiqaatihim ninka cabdullaahi ibnu shadaad ibn alhaadi laythi baa wuxuu yidhi samictu caliyan cali baan maqlay radia allahu canhu yaquulu xaalu ku qowlayo maa ra'aytu maan arag annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam oo yufadii rajula bacda sacdin macnaa yufadii furanayo rajula nin oo macnaa ku leh fidaaka abi wa ummi bacda sacdin sacad dabadi waa sacd ibna abi waqaas samictuhu waan maqlay rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yaquulu xaal uu ku qowlayo isagoo la hadlaya sacad ermi macnaa leebabkaaga kugan kuwan gaalada ah waa dagaalkii uxud bay ahayd sacna nin raamiyu ahaa ee waana awalu man ramaa bisamin fii sabiili illaahiba ayaabuu ahaa maalintaasna in waxa weeye dadkii dee aada u dagaalamay buu ka mid ahaa rasuulka ilaahay baa lahaa ermi gan oo leebabkaaga waxaad ku gantaa nimankan kufaarta ah fidaaka abi wa ummi taas baa rasuulka ilaahay ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh aladaba cibaaradan fidaaka abi wa ummi dee kolley waa cibaaro loola yimaado marka ruux camalkiisii iyo waxyaalaha uu laba imanayo ruuxa uu cajabgeliyo ka raali noqdo taas waa nooc markaa tacdiimeed iyo maamuus ahaan iyo takriim ahaan isagii allaha ku badbaadiyo dhibtii bal waxa weeyaan ku hellaydba allaha kaa badbaadiyo aabbaha iyo hooyaday fidaha kuuma noqdeen marka iyaga dee xaqiiqadoodii loolama jeedo ee waa cibaaraad tilmaamaya raallinimo laga raaliyay camalkiisa la jeclaystay la weyneynayo isagiina waxa weeyaan idagu dee lagu dhiirinayo oo taas baa loolaba yimaadaa haddaba rasuulka ilaahayna maalintaas salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh sacad sidaasuu ku yidhi calina wuxuu leeyahy dib dambe isaba umaad maqlin isagoo ruuxa abiyoyadii intuu sanoo kale ugu jamciyey san yidhi kolley maalintii khandaqna way dhacday zubayr ibn alcawaam rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waa u jamciyey abiyi hooyadiiba san oo kale laakiin dacali wuxuu ka warramay maqalkiisii iyo wixii uu arkay isagu sacad dabadeedna inaanu arag arrintan kalena waa wax inoo sugan oo bal matalan maqsuudka cibaarada looga jeedana waa kaan sheegnay xadaثna عaliي بن الxasن qال أخbarna الxuseyn qال xadaثna cabdاللahi بn buraydةa عan أbيه أnhu qaal kharaجa النabiy slى الlه عalيه وasلم ilى اlmasjid bal kolley waxaan filayaa dadka qaarkood inuma waan soo wada aragnay cali bn الxasan بn shaqiiq iyo xuseyn بn dakwan صaxaabiguna waa bureydaة بn اlxuseyb صaxaabigii dee mashhuurka ahaa ee reer aslam saxaabigaas baa wuxuu yihi kharaja الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam nebiga ayaa baxay ila lmasjidi xagga masjidka u soo baxay walxaal abu muusa abu muusa alashcari yaqra uu aqriyayo qur'aan uu aqriyayo faqaala wuxuu yidhi dee uu la jahrayey dhawaaqiisii buu maqlay sawdkiisii aada u macaanaaye qur-aanka ku aqriyayuu maqlay markaasaa wuxuu yidhi man haadaa buraydu markaas meesha isaguna ka dhowaa u muuqday waa kuma kani markaa ma ahayn iyo kan aqriyayaa waa kee waa arkaa inuu abuu muuse yahay isaguu leeyahay ninkan markaa buraydo ah ayuu leeyahay waa kuma shaksigan ama ninkani faqultu waxaan idhi buu idhi ana buraydatu anigu buraydaan ahay juciltu fidaaka halkan buu soo qaaday ha layga yeelo adiga fidahaagee oo ilaahay ha igaba dhiga fidahaaga wixii makruuh iyo dhibe ku hella aniga hay heleen aniga ha laygu kaa furta ee buraydaan ahay qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qad ucdiya waa la siiyey haadaa waa kan waa abaa muusa alashcari qaarigan qur-aanka aqriyaya abuu muuse weeye mismaaran sawd fiican baa la siiyey oo min masaamiiri aali daa-uuda reer daa-uud masaamiirtoodii iyo sawdadkoodii fiicnaa kaba mid ah ayaa la siiyey macnaa sawd aada iyo aada u fiican buu lahaa rasuulka ilaahayna waa kaa qiraadiisii maqlo xataa maalmo maalmamaalin maalmaa kaba mida ayuu rasuulka ilaahay kuba yidhi bal haddaad arki lahayd anigoo qiraa'adaada xalay dhegaysanaya isna masjidkuu joogu kaba aqriyayay na dee taasi way ku farax gelin lahayd uu yidhiba haddii aan ogahay weliba waan sii qurxin lahaaba taas haddaba sawd aada u fiican buu lahaa mismaarkuna asalka hore waa waxyaalahan dee adugu la tumo ama markaa qina iyo hees iyo la afuufo mid kaba mida weeye laakiin halkan waxaa loogaba jeeda aalaadka noocaasa weeyaane sawdka fiican baa loo jeedaa laftigan aalla waxaabay culimmadu yidhaahaan waa lafdi muqxama macnaha halkan waa zaa'id eh waxaa loo jeedaa daa-uud naftiisa sababtu dee cidda sawdka fiican lahayd bal ay buuriyo ay u jawaabayeen iyo dayirkii iyo haadkii oo kale iyo waxay ahayd daa-uud isagaa dee taas ahaa codkaa fiican la siiyey marka uu kitaabkii lagu soo dejiyey aqriyayo oo ay dee la tasbiixsanayeenba markaa dee dayirkii iyo bal markaa dee buri ay uga jawaabayeen haddaba isagu ahayo markaa dee axad kaloo aalkiisa ka mid oo sawdkaa fiican laho aan khabarkiisa iyo dikrigiisa haynaa ma jirto san bay leeyihiin lafdigan aal waa muqxame waxaa looga jeedaa un shaksigan dee isaga naftiisaoo daa-uuda taas baa loogaba jeedaa walow dee kalaamtaa ka yar duwan uu leeyahay baqawi imaamkaasa kitaabkiisa sharxu sunno ay dhici karta uu leeyahay dee sawdka fiicanna waa la kala dhexlaaye inay dee cid aalkii oo kaba mida ama ay lahaayeen iyaguna sawdkaa fiican bal macnuhu waa kaasoo nebi daa-uud sawdkii fiicnaa ee laba siiyey oo kale ayaa la siiyeyna abaa muusa alashcari waa sawdkaa fiican ee uu lahaa maxalushaahidku halkana juciltu fidaako ee fidaaka abi wa ummi iyo halkan wax farqigo u dhexeeyaa ma jirto walow lafdigan imaka fidaaka abi wa ummi halkan aanay nooguba sugnayn ee waxa weeye tan macnuhuna waxay tilmaamaysaa sidaan soo sheegnay ruuxu shaksigan camalkiisan uu kuba jiro siduu u jeclaystay camalkiisani u weynaysanayo taasoo kale ayaa wuxuu leeyahay xataa haddaan karayo dee fidyadaas oo kale waaba laba iman lahaaba oo isagoo le dee adigu ruuxiina badbaado ugu ducaynaya camalkiisana aada uga raali noqday aada u cajabgeliyo markaasoo cibaaraadkan laba yimaadaye bal waxaan leenahay dee ruuxii haddii waxa weeye waa cibaaro rasuulka ilaahayba laba yimi wax maanico ku suganna aanay jirin marka dee sababteedii iyo umuuraheedii laba helo taaba wey baabu qowli rajuli ninka qowlkiisii baabkii weeye yaa bunaya waa shaksi aanu dhalin ayuu ku odhanayaa inankaygiiyow ama inankaygii yaraayow dhiman shaksi abuuhu aabihii lam yudriki lislaama islaamnimo aanu soo gaadhin oo ruuxii islaamnimo aan u soo gaadhin dee macnaa waxaa badnayd oo carab khaasatan kuba badnayd ahar buu imaka inoo soo wadaa mawquufoota hore laakiin xadiid marfuucna waa inoo iman doonaaye iskaba badnayd ruuxu hadduu ruuxan kaba wen yahay ou laba hadlayo inuu ku odhan jiray ya bna akhi taas bay ahayd tii asalka ahayd ee badnaydba waatay iskuba odhan jireen waana tay inoo soo noqnoqotay riwaayaadkii inooguba soo noqnoqota bal waataa markii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxyigii ugu horreeyey uba yimi ee khadiija ay raacday radia allahu canha rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh u raacday waraqat bnu nofal iyadayn adeerkeedba ah adugu oo nin kutubtii hore a wax aqoon dee kolley asnaamna aan caabudayn kutubta horena yaqaanay ahaa ayaa maxay tidhi ismac min ibni akhiika walaalkaa inankiis kaba maqal markaa yobna akhi wax macrufayd ee muxuu halkan iminka tarjamada qayday ninkan aabbihii islaamnimada soo gaadhinoo hadduu dee wakhtigaa hore la joogo yahay aabbihiiba jaahili uu ahaa gaalba uu ahaa dee markaa aan islaamnimo xataa fidro ahlke halaba yidhaah ahl alfatru haaye laakiin dee ruuxu loo taraxumayana ma ahayn ruuxa inay waxa weeyaan wixii ay caabudi jireen bay caabudayeen kaasoo kale oo walaalkay ama ibnu akhi walaalkay dee meeshii lama odhanayo oo isagu ruuxan diin baaba kala kaxaysay oo walaal uma aha oo haddii imika aabbihii uu jaahili ahaayo ruux gaalnimo kuba dhintay uu ahaa ama waqtigii jaahiliyadiiba dhintay shaksigan muslimkii hebel waa walaalkay iyo walaalkay buu ahaa diin baynama ukhwadani waa tii diineeda ma odhanayo marka kol haddii arrintu taatoo aabbihii aanu soo gaadhin hadduu aabihii fi lislaam iyo ama islaamnimadkii soo gaadho islaamay dee sax yabna akhi meeshii way taallaa waa la odhan laakiin kol haddaanu taa ahayn dee uu doonayana cibaaraad taas laba mida inuu laba yimaado bal qowlkii uu odhanayay yaa bunaya taas buu yimi khaasatan aharka hore ayay tanii nooguba imanaysaa wuxuu uhi markaa musanifku xadaanaa bishr bnu اlxakami qaala xadaanaa maxbuub bnu muxrizin alkuufiyu qaala xadaanaa sacb bnu xakiimi can abiihi can jadihi qaala anahu qaala ataytu cumar bna اlkhadaab bal kolle waa ahar cumar kuba taagan aharkana sanadkiisa dacfi baa maanta inooguba sugan aan sheegi doono xaggu kaba imanayo bishr bnu اlxakam waa nin hiqa ah zaahidna ahaa faqiihna ahaa macnaha waa hiqaan leenahay faqiih ah zaahidna ah dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwii ugu waaweynaana ah bukhaari iyo muslimna ay wax ka wariyaan iyo nasaa-i saddexdaa kitaab buu kuba sugan yahay wareernaysabuure balkaasi isaga waa mid laakiin waxaa ku xiga maxbuub ibnu muxris nin la yidhaah ninkan isaga kolley waa nin dacfi ku sugan yahay atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey ilaa abuumuxris baa kunyadiisa laba yidhaahaa waa ninkaa hore waa nin dacfi ku sugan yahay maalena xaafid bnu xajarna layin alxadiidi min ataasica ayuu kaba cabiraa saddex noo kaleo isdhalayna way imika halkan isku xigaan oo saddexdoodaba kitaabkan alaadab ulmufradun riwaayo ku lehen meel kale riwaayo ku lahayn kutubtan kale usuusha waa sacb bnu xakiim aabbihii xakiim ibnu shariik awowgii shariik ibnu namlata oo xakiimkan baa ina shariika shariigaasna ina namlaa laba yidhaaha ka hore xaafid wuxuu kaba cabiray waxa weeyaan waa sacbiga inuu yahay maqbuul ee laakiin dahabi oo kale iyo dee waxa weeye nin majhuulay kuba tiriyeen waa ka aan la aqoon oo maxbuubun wax ka warinayo aabbihii xakiim oo waxa weeyaan waa atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa aabbihii xakiim ibnu shariik xaafid ibnu xajar mastur buu ka cabay mastur waxa weya waa nin cadaalad sare dee wax dhiboo lagu ogyay ma jirto oo cadaalada looga siibaa dusha sare eh laakiin xaaladiisii ruwaad saasaa oo badanna ma laha xaaladiisii baadinkayd iyo cadaaladiisii hoose ayaan laba aqoon majhuulxaalna kolkol way kaba cabiraan awowgii shariik ibnu namlana xaafid wuxuu a taabici bal matalan ninkan masuurna kolley inankiisa iskuba dhow m waxaan u jeedaa xakiimna inankiisa isku dhow yihin oo atbaacu taabiciintuun walow dee sikaara taabiciin la mucaasirooday ama waa taabici shariik ibnu namla xaafidna maqbuul kaba cabiree bal sanadka maxbuubna waa ku sugan yahay kolley qolooyinkan isdhaldalayna barhkood waa dad lagu tirinayo inay majhuulin yihiin ama majhuulul xaal yihiinba oo sanadka balkalaamka ama dacfiga jira kaa weeye wuxuu yidhi haddaba shariik baa odhanaya ataytu cumara bna alkhadaabi baan u imi radia allahu canhu fajacala wuxuu bilaabay cumar gudagalay yaquulu inuu leeyahay yabna akhi dee waa waxbuu weydiinayaa way wada hadlayeen yabna akhi buu lahaa walaalkay inankiisiyo uma sa'alanii wuu weydiiyeyo bal xagga marka la eego abtirsiintiisii waxbuu weydiiyo fatasabtu lahu waanu abtirsaday oo ciddii dee bal maalan aabihii iyo dadkiibuu uba sheegay facarafa wuxuu gartay anna abi aabbahay lam yudrik ilislaama islaamnimo inaanu soo gaadhin dee waa kan lahaa yabna akhi waa ka wan yahay dadkii dabaqadiisaasana waa dad rasuulkii ilaahay laba kulmayo ama islaamay oo muslimiin ah xataa waqtigiisii hadday joogeen oo aanay la kulmin oo dee islaameenna waa dad muslimiin ah marka walaalkii waa yahay oo dee ruux ay diin ahaan ku walaalo ahaayeen baa kollay dhalay saasay ahayd ee markii uu isagii intuu abtirsaday nasabkiisii uu sheegay cumar ogaaday aabbihii inaanu islaamnimo soo gaadhin ukhuwadii halkan islaamnimo meesha way ka baxday markaa yabna akhi kuma habboono fajacala wuxuu bilaabay gudagalay yaquulu inuu odhanayo intii uu ila hadlayey yaa bunaya yaa bunaya dee waana aadna waa uga weyna waa taabici dhexasa aan leenahay in waxa weeye in yaa bunaya yaa bunaya uley dee kolley nin taabici dhexo aabbihiina aanu filislaam soo gaadhin aad ba iyo axad moodaaba waa yar dee shay qariibeh ama dee aan islaaminba waqtigaase bal waxa weeyaan cumar markii uu ogaaday ninkani inaan aabbihii islaam ahayn islaamnimada soo gaadhin marka ukhuwadii islaamnimo halkaa aanay jirinee dee keenaysa inuu yabna akhi yidhaaho ayaa wuxuu iska daayay inuu yabna akhi yidhaaho yaa bunay yaa bunaya adugu bal waxaan leenahay ruuxii weynaa dee ruuxaa ka yar haddii uu yaa bunaya yidhaa in axaadiis baa ama xadiisna waa inoo dambeeyaa wa aanu soo dhiganna way jirtaayoo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh sa muqiiratu bnu shucbo rasuulka ilaahay sida saxiixa muslim ku sugan yaa bunaya uu yidhi bal waxa weeye shay iska jaa-isa ayay noqonaysaa oo wax bannaan bay noqonaysaa fajacalay oo dee ninkii weyna hadduu yaa waladi ama yaa bunaya iyo yabni iyo waxyaala caynkaasa yidhaaho ruuxan uu ka wan yahay uu kuba yidhaaho iyada taasee dee kolley fii xidaadi dee cid dhali karta markaa martabadeed iyo uu kuma sugan yahay dabaqadeed ba'si kuma sugna sharcan xadaثna mحamed qal xadaثna cabdالlahi qal أخbarana jrيir بن xaazim can salmin الcalawiyi qaala samictu anasa yquulu kuntu khadima للnabiyi slى اllahu عalيyh waslm bal xagga mxamedkani waa mxamed ibn muqatil oo dee sheekhyadii bukhaari ka mid ahayd aan filayay dikrigiisu inuu inoo horeeyey in cabdullaahiguna waa imaamkii cabdullahi bn اmubaarak weeye kalley waxaana dee taas halkan maxamedna waxba lama socoto cabdullaahi laakiin markuu xadiidkan soo qaadiyey saaxibu tahdiib alkamaal oo uu dariiqiisa kuba wariyey ayuu maxamedna waa ina muqaatil cabdullaahina kolley waa faa'iido muhima oo casiisa oo halkan dee ibhaamkan inaga suulinayso tahdiib ulkamaal imaamka mizi uu kuba yidhi in salmun ilcalawi waa nin taabiciya hortoo daciifa taas baan leenahay waana inoo horeeyey oo mar horaan soo maray xadiidkii raqamkiisu afar boqol iyo toddobiyo soddon waa xadiidka rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inaanu axadna wuxuu nacayo kala hortegi jirin oo maalin uu ku yidhi dadkii kale la joogay inuu sufro iyo wax malaa dee sida zacfaraan iyo waxyaala uu ku arkay maradiis iyo waxyaalaha ama taas haddaa ku tidhaahaan oo dee waxa fiicnaan lahayd ina tidhahaanba dee inuu iska maydho waxan isagay kuma odhan waa xadiidkaasaynu soo maray raqamkan idiin tilmaamayna waa ku sugan yahay afar boqol iyo toddobiyo soddon waa xadiidka sanadkiisa uu ku sugnaa xadiidkanna waa ka ku sugan kolley halkaasna waan soo tarjamaynay ninka in salmu bnu qays baa laba yidhaahaa waxaana jirta bukhaarina aladabulmufrad buu wax kaga wariyaa tirmidina kitaabkan ashamaail ayuu wax kaga wariyaa abu daa-uudna waxuu ka wariyey nasaa-ino kitaab kaloo aan ahayn kan sunanta ee madbacaysanoo camalulyowmi waleyla oo adkaartii iyo adciyadii iyo waxyaalaha caynkaasa camalulyowmi waleyla ayuu kaga wariyaa waa inta kutubtana ugu sugan waa kan aan hayno iyo kaasun taas baa kutubta aan tilmaamayno o dhan ama aan magacownayna inta ugu suganiba waa intaas ee axaadiidee uu leeyahay nisbadan alcalawiyuna qaaliban haddii dee nin alcalawiyu la idhaaho waa cali bnu abi aalib inuu awlaadiisii ka midiyo loo nisbeeyey san maalintaa rooba soo sheegnay culimmadu waxay leeyihin laysa min waladi caliy bni abi aalib awlaada cali bni abi aalib maaho nisbadani arrinku kaas maaha bal markaa waa nin taabici aan leeno waa kan anas axaadiid yaroo kooban buu ka wariyaaye waa taa dikrigiisuun kolley bal waxaan leenahay arrinkaas ayaa jira sanadkanba jira malaa dee gees inagoo si kale wax kale laguma fasirahayn ha laba ilaa aada buu indha fiiqnaaye waa nin waxaa la yidhaahaa waxyaala dee uu kuba yarayno arrintiisa ku celaynaya baabay kaga mid ahayd shucbat bn اlxajaajo daka aladii yara hilaala qabla الnaasi biyowmeyn maruu salmiga sheegayey dadku bisha ka hor arkaa laba cisho ayuu leeyahay laba cishuu kasii hor arkaayo mal laga yaaba inuu indha fiiqnaa dadkan arag uu arko oo markii dambe kolkol qudaadii ay dee shahaadadiisii aqbali waayaan bishii baan arkayba ay soo naqliyeen xasan albasri oo kale isagoo le war dadka iyo bisha u isu kale daa bishooda u daayo ha lagula arko bal bishan waa laga yaabaa inay xiddata nadar ahayd ee balkaasoo dee barhkoodna yarin dee ay qariibsanayeen bishii oo keligii arkay laga yaabo taas si dee imaka bala alxamdulilah aad baa loo roonyo watan rabadaadada iyo waqtigii aad dadka ay isugu soo dhawaadeen wax saasa waan la kala horeyna de qabla cishriin caaman kolkolba afar cishoo wada isku xigta bilaadan islaamku ay kala soomayeen oo afar cishoo isku xigtaa waa rabadaan markaasaa kolkol dee tan oo kale ay iska imanayso bishoo la yidhi xalay way bilatay habeenkii labadeedana la waayey mama jirto bisha xalay bilatay maxaa caawa loo arki waayey bilabaad noqon weydo walaba arrimoon uu lahaa waa daaka aladii yara hilaala qabla naas biyoomeyn oo kale iyo taase ee bal salma waa nin saasaan leenahay waana raabica waa nin daciifa kutubtana wuxuu ku leeyahba suu faa'iideeyo saaxibu tahdiib alkamaal markuu qabanayay dee tarjamadiisa ku qabanayay waa xadiidkaa horeynu soo maray iyo xadiidka dee kutubtuna waa kuwa aan tilmaamay afarta ah kitaabkeenan shamaailka tirmidi nasaa-i kitaabkiisa camal اlyowmi waleyla iyo abu da-uud bal ninkaas baa wuxuu uhi samictu anasan yaquulu kuntu khaadima linabiyi sala allahu calayh wasalam bal axaadiid dee saxiixa inooguma suganoo rasuulka ilaahay anas yaa bunaya ku yidhina waa inoo jirta oo kan aada uga martabo sarrayse bal waxa weeye oo macno ahaan waa macno inoo sugan baan leenahay waana jaa-is baan leenahay dhibi kuma sugna wax maxduuroo ku jirataa ma jirto alfaada caynkaasa isticmaalkeede kuntu khaadima linabiyi sala allahu calayh wasalam oo qaala wuxuu yidhi anas baa odhanaya fa kuntu waxaana adkhulu dee khaadimkiisii baana waana inan yar isagoo toban jira rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markuu madiine yimi loo keeno reerkiisa qoyskiisa ayaa uba keeno oo yidhi hooyadii iyo waa inan yaroo caaqil ahay ha kuu shaqeeyo intaasna waa u shaqaynayo waaba yaraa haddaba wuxuu leeyahay waan gelayay adkhulu bikayri istiidaan dee istiidaankanna lama jidayn xijaabka dumarka lama waajibin waa sanadii hore ilaa sanadii shanaad isaguna markaa markuu shan iyo toban noqonaya haddii ba la idhaa axsaab afar baabay ahayd markaa afar iyo toban jir buu noqonaya waa markii dee uu yimi xijaabkan iyo istidaankii ay soo degeen haddaba intaa hore rasuulka ilaahay waan u gelayay oo dee khaadimkiisii baan ahaye anigoon albaabkii soo garaacin oo anigoon fasax iyo idan dalbin baan usoo geli jiray fa ji'tu yowman maalin baan imi fa qaala wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay dee bal isagaana dadka uguba ogaa waqtigii aayaadkii xijaabku ay sooba degeen ee suuratu axsaab kuba sugnaa iyo qisadii ay kuba soo degto rasuulka ilaahay buu laba socday buu daba socdayba markaase kamaa anta yaa bunaya macnaa uhbat ama qif joogso oo ku sugno ka maanta si aad tahay halkaa macnahaan soo gelin ee yaa bunaya waa halkan maxalu shaahidku fa inahu qad xadaa waxaa soo dariyey oo yimi bacdaka dabada amrun armr ayaa xaggii ilaahay kaba yimee laa tadkhulanna ha soo gelinoo ilaa biidnin istidaan mooyaane inaad idan dalabto mooye idan la-aan ha iska soo gelin dabadaa waxbaa yimi taasaa layna faray ee aayaadkii istidaankaa soo degtay ama aayaddii istidaanka rasuulka ilahay ku yihi maxalushaahidku waa tane kamaanta yaa bunaya macnaa joog halkaa inuu soo galu doonayo u kaadi halkaas aada taagan tahay kuma sugnow amar baa dabadaa yimi ee horta istidaan la kaalay istidaan la-aanna ha kusoo gelin maxalushaahidkuna rasuulka ilahi inuu yihi yaa bunaya weeye xadiidka waa marfuuc laakiin waan taan leenahay rasuulka ilaahay xadiid kale uu kuba yidhi oo saxiixa inooguba sugan anas yaa bunaya waa jira isagoo muqiirat bnu shucbe kuba yimi ku yidhi yaa bunaya bal muslim tarjamaba ku sugan yani dee taraajimta shuraaxda haba noqotee bal ruuxu inaanu dee ku aanu dhalin uu ku odhanayo yaa bunaya kuba yidhaha tarjamo saasa ayaaba kuba sugan oo muqiirat bnu shucbana yaa bunaya markaa wax jaaisaan leenahay xadaثna cabdاللahi بن صاaلح qاaل xadaثna cabdالعaزيiز بن أbي سلمة عن بن أbي صcصcة عن أbيه أن abا سacيidi الkhdriya qaala lahu ya bunaya tanna waa aثar laakiin صaxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaga mid oo jaliil ah ayaa isaguna isticmaalay cibaaradan ninka da-yaraa ku yihi ya bunaya yihi cabdالlahi بن صاaلح katib leyth ee waa isaga ilaa kitaabka bilowyadiisiiba waa inala socday cabdilcaziizna waa cabdilcaziiz ibn cabdillaahi ibn abi salama almaajishuun ninkii la odhanayay dee isagii qoyskuba malaa laqabka way qaateene hora isna kitaabka inooguma sugnaa ibnu abi sacsacahanna magaciisa waxaa la yidhaha cabdiraxmaan ibnu cabdillaahi ibni cabdiraxmaan ibna abi sacsaca marka abi sacsaca mar dawamba imanaya ninka xadiidkan warinaya cabdiraxmaan baa la yidhaha in aabihii oo isna sanadka xadiidka ku sugan oo ninka yaabunaya uu ku yidhi markaa abu saciidna cabdullaahi baa la yidhaha cabdullaahigaasi haddana cabdiraxmaan kalea ku jirto waa cabdiraxmaan ibni cabdillahi ibni cabdiraxmaan ibni abi sacsaca waa nin ansaara reer bani maazina oo hiqa ah oo bukhaari kitaabkiisana kuba sugan dee saxiixaba abu daa-uud iyo nasaa-i iyo ibnu maaja inay wax ka wariyaan muslim riwaayo kuma laha oo markaan eegno cabdiraxmaan ibnu cabdilaahiga ninka hore waa saadiso aabihiina waxa weeye isagu cabdullahi ibni cabdiraxmaan waa hiqa taabici dhexa ah waana ninkan uu markaas abu saciid laba hadlaya abu saciid la kulmayo wuxuu ihi ana abaa saciidin alkhudriya qaala lahu wuxuu ku yidhi yaa bunaya taas buu yihi waana waxjahaysaa baabun laa yaqul yaanu odhanin shaksigu khabusat nafsii naftaydu way xumaatay macnaa cibaaradaasi waa cibaaro laga roon yahay waha waxaan fiicnayn had iyo goorna rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh alfaadaha aan toosnayn ee aan fiicnayn oo kale daahir ahaan wuxuu dee markaa dooranayay in layska daayo oon laba isticmaalino xataa haddii dee la isticmaalayana lafti kaleon khubsiga iyo bashaacada iyo xumida daahir ahaan laftiga uguba sugan ee aanu kuba sugnayn in laba isticmaalo marka ruuxu isagoo ama naftiisii kaba hadlaya wahsigeed haba noqoto xaaladeeda sixo haba noqoto ama waxyaalo kale yaanu cibaaradan khubsigu ku sugan yaho khubsigu waa xumaan ah yaanu odhan khubsigana waxay yidhahdeen haddii ictiqaad lagu sifeeyo khubsi ee shayga baadilka ictiqaadka baadilkuu noqda waa siuu raaqib yidhaaho haddii hadal iyo waxyaalaha la yidhaha waa hadal khabiisana waa beentuu noqda waa alkadib fi lmaqaal haddii waxa isagu ficil iyo waxyaalaha caynkaasa laguba sifaynayana oo ujeeddadu markaa waxyaalihii kale waa wixii qabiixaaya xumaa haddii wax la cabo iyo wax la cuno iyo laba leeyo oo wax khabiisana shayga xaaraamta ayuu noqdaa markaa khubsigu dee waa kaa ama waa sifaadkii iyo afcaashii madmuumka ile qabiixaydna waa lagu sifeeyaa hadalkii beenta ah khubsi waaba laydhaa ictiqaadkii baadilka ah hadduu ictiqaadiyay khubsigii buu noqon waxyaalihii xaaraamta ah wax la cuniyo wax la cabiyo waxyaalaha caynkaasaaba khabiis haddii la yidhaho dacam khabiis iyo sharaab khabiis iyo taasuu noqonaya marka waa wax aan fiicnaynba ruuxu inuu isagu isu teeriyo kol hadday arrintu taa tahay waxa aan fiicnayn inuu isu teeriya ma habboona weerkaas xadiidka inooguba iman laa yaqul khabasad nafsi xadaثna mحamed بن يوسف qاaل xadaثna سfyاn عan هiشhاm عan أbيه عan caiشhaةa رadي الله عanهa عan النabiyi slى الlaه عalيه وasلم qaal anhu qaal bal sanadkan kolley saaxibu fadlahi samd baa wuxuu ka cabiraa mxamed ibn yuusufkani hadduu biikandi yahayna sufyaanku waa sufyaan ibn cuyeyna hadduu ina waaqid yahayna wuxuu ujeedaa mxamed ibn yuusuf ibn waaqid الfiryaabi hadduu yahayna sufyaanku wuxuu noqonayaa sufyaan thawri waa tardiidkaas ayuu laba yimaadaa in arrin aan hore usoo sheegay baa jirtay oo xaafid ibnu xajar adaabid uu sheego ah bukhaari raximahu llahu tacaala hadduu moxamed ibnu yuusuf idlaaqo firyaabi inuu jeedo waa mid moxamed ibnu yuusufna waa ka wariya in dee sufyaanna way ka wada wariyaan hakaba albikandiba waa ka wariyaa laakiin hadduu idlaaqo asu kaba cabiray waxaa kaloo uu sheegay waa meel juska koobaad kaba mid ah ee kitaabka bal safxada boqol iyo labayo lixdan dabcada salafiya wa an firyaabina hadduu isagu labada sufyaanba ha ka wada wariye hadduu firyaabi sufyaan idlaaqo waa sufyaan thawri iyada taa dee dahabiba waa sheegaa waxa weeyaan firyaabina hadduu sufyaan idlaaqo waa thawri bukhaarina hadduu moxamed ibn yuusuf idlaaqo waa firyaabi moxamed ibn yuusuf ilbikandi ha kaba wariyo walow toban safxa markaas dabadeedba isagoo moxamed ibn yuusuf oo mudlaqa yimi haddana xaafidu kuma fasiray biikandi oo la odhan karo labadiisa hadal way kala duwan yihiin bal haddana waa daabit kolkol aan wax ku kala sooci karno oo aan ku kala iyada kutubta kale hadduu yahay maxamed ibnu yuusuf ilbikandi kumaba sugna oo bukhaari unbaa wax ka wariya marka maxamed ibnu yuusufkuna sheekooda ma noqdo sheekha sheekooduu noqdaayo ishkaalkaasi kutubta kale ma jiro waa bukhaariyo idlaaqi bukhaari markaanu laabmayna xadiidkan iyo labada xadiidba iyagoo saa isu daba socda ayuu sanadkanun ku wariyey xaafid ibnu xajarra raximah llahu tacaala kitaabuladab kamuu hadin marna maxamed ibnu sanadka muu taaban oo maxamedkan iyo ku yahay iyo sufyaanku ee bal haddaad daabitkiisii ku socdo daabitka uu juska hore kuba sheegay kani waa juska tobnaad wuxuu kuba soo arooriyey ama xadiidku kuba yimaadaaye dee waxaabaan odhanayaa maxamed ibnu yuusufkana waa firyaabi waayo waa kaale hadduu bukhaari idlaaqo isagu malaa haaliban baan ka dhigne isagu u jeedaa hadduu maxamed ibnu yuusuf alfiryaabi noo noqdayna sufyaanku sufyaan uthawri buu noqonaya muslim xadiidka uu la wadaagsaday muslim isagu sufyaan waa ku sugaya laakiin sufyaan ibnu cuyayno xadiidka abubakr ibn abi shayba buu ka wariyo dee mataguu ku caddeeya inuu sufyaankaasi sufyaan ibnu cuyayna iyo horta xadiidkan sufyaan ibnu cuyayna riwaayo waa ku leeyahay waa arrintanuun keebuu yahay halkan waayo muslim maxamed ibnu yuusuf kuma sugna ee abubakr ibn abi shayba sufyaankana isna sanoo kale unbuu labada xadiid isu daba dhigtay muslimna baab kitaab alfaad alalfaad kitaab alalfaad ibn aladab ee baabka ama kitaabkaas ayay labadooduba kusoo arooreen iyagoo sanadaduna ee inta dambe oo dhan iskaga midka ahaa labada xadiid way wada wariyeen bal waa inoo xadiidka saxiixoo labadii saxiix bay inooguba sugan waxaan kale waa tasmiyadu mafulan baa mafulan baa arrintii kole aduu xadiidku inoo sugan yahay wax ishkaaloo inooguba sugani ma jirta laakiin de waa macarifo un unbaa inoogu kordhi lahayd haddaan dee waxa weyn aan mid jasmino bal imika tan daabitka haddaan raaco ku soconayaana taa hore weeye wuxuu yihi can hishaamin can abihi can caaishata radia allahu canha can nabiyi sala اllahu alayh wasalam qaala anahu qaal laa yaquulanna yaanu odrhanin axadukum axadkiin khabuhat nafsii naftaydii way xumaatay taas yaanu odhan macnaa cibaaradaa khamsiga ee aan idhi ictiqaad hadduu yahay waa baadili been ah hadal hadduu yahay waa kadibka facil kale iyo waxyaalaha hadduu yahay iyo sifaad iyo waxa qabiixee madmuumka ayaa khubsi laba yidhaa hadduu wax la cabiyo wax la cuna yahayna waa wixii xaaraamtaha waa lafdi xunun kolle si loo rogrogaba haddaba bal maalan lafdiga caynkaasa aan fiicnayn iyo waxaa xun yaanu naftiisa u nisbaynoo khabusad nafsi yaanu odhan walaakin yaquul ha yidhaaho haddii uu dee wax odhanayo laqisat nafsi culimadu waxay leeyihin macno keliya labadooda wada leeyihiin laakiin lafdigaa hore marka la eego bashaacadan iyo daahir ahaan ku sugani kan dambe kuma sugna oo xataa cibaaradu iyadoo ay macnuhu mu-aduhu mid keliya yahay lafdiga markaa daahirkiisani marka horeba dee laga dhadhansanayo xumida in la yska dhowro oo la yskaba ilaaliya too adigu xadiidka tay nooguba suganaya culimmadu yidhaaheen waa alfaadda qabiixa aan fiicnayn asmaaha noqotiyo alfaad kaleba in la yska dhowro waxay noo dambay soo dheereenba rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh magacyada inuu bedeli jiray oo magacii xun magac fiican uu ku bedeli jiray magacii xumaa inuu ruuxa magac kale u bixin jiro oo fiican uba bedeli jiray bal markaa waxa weeya waa alfaadahaas ama asma ha noqdeen ama wax kale haba noqdeene daahirkoodan iyo cibaaradoodan xumi iyo dhib adigu laga dhadhansanaye marka hore in laga fogaado laga dheeraado waayo laqsigay leeyihiin waa tan culimmadu waxay leeyihiin dee halkan in mu-aduu kolkol isku mid buu noqon karaa maqsuudkii ruuxuu ujeedayna wax buu noqon karaa labadii lafti baa kala fiican kala mudan kan wax cibaaro oo khubsi oo ku sugan laqsiga ma jirto asalka hore laqisad nafsi oo kale laqsi waxay idhahaan dee markay kasadna waa tanayay dib bay kubata shuraaxda uguma fasiraan ruuxa marka misaajkiisa iyo waxyaalaha caynkaasi fasaade calooshiisaba buuxsantay ama cunto iyo waxyaalaha noqoto cilad baa meeshii jirta waxaa laga yaabaaba ama dee isagoon calooshiisii oon cuntadii hagaaguba dirahayno yaraalugay iyo waxbaa haysa ama matag baa soo haya kolkol hadduu safar iyo waxyaalaha iyo ama waxfuusho iyo wasiilo oo kale waxyaalaha kuba yimaada taas bay laqsi yidhaahaan ama kathayaan yidhaahaan kathiyaan bay yidhaahaan haddaba in waa iyadu leeya naftaydi way xun tahay oo misaajkeedii baa xun oo sidaasa ciladaasa ay haysataa in hadduu taa leeyahay dee lafdiga naqsi waa saxe hadduu taa bedelkeedii khabusad nafsi u isticmaalo lafdiguna lafdigaa xun uu yahay makruuha ah ma habboone macnuhu waxa weeyaan markaa alfaadaha xunxun yaa naftii loo nisbaynin ha layskana dhowro oo ha laga fogaado taas buu macnuu noqonaya oo xataa iyadoo kana maqsuudkiisii tan uu ahaa ayaa labadii lafdiba kale dee fiican oo midna waxaa dee marka horeba maqalkiisan baa waxyaalaha dee xumidan iyo bashaacadaasi ay ku sugan tahay midna waa lafdiga cibaarada hufane aan daahirkiisa sare iyo markaa aan wax dhiba iyo wax laga ordo iyo wax la naca aanay kuba sugnayn hala idhah macnaa waxa weyaan markaa naftiisi inuu khabaato u nisbeeyo taas de waxa boon ma aha un weeye macnuhu waxa weyaan lafdigii asali min bashaaca iyo lafdiga kolba fiican hufan halalaba yimaado adigu markaa dhowrsoon taa halalaba yimaado waxyaalaha kale ha la iska ilaaliyo walakin liyaqul laqisa nafsi arrinkan amarkana waxa weeyaan un de waa iska maaha amarka waa linadbi un imaka halkan wujuub maaha xadaثna cabdالlahi qaal xadaثna layثu cabdlahigu waxa weeye cabdالlahi bnu صaalix weeye isaga waa kaatibkii layth ba isaga kaatib waa ninkii marka horeba sanadka horena baabkii hore ah ugu dambeeyey aan kusoo aragnay xadaثna layثu qaal xadaثanii yunus can ibni shihaabi can abi umamata bni salim bni xunayfin xayaatadii rasuulka ilaahi buu dhashay abihiina waa صaxaabi weyn oo dadkii bederba joogay iyo intii ka dambeysayba ah oo ansaara can abihi can rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam qaal anahu qaal laa yaquulana axadukum khabisat nafsii walyaqul ha yidhaaho laqisat nafsii dee markaa cilo iyo waxyaalahaas iyo naftiisii xume waxyaala u nisbaynayo o kale inaanay fiicnayna hagaagsanayn bal umuuraha caynkaasa lafdiga aanay lafdiga hore waxa ku sugan kuba sugnayn taas laba isticmaalo adigu waxa weeyaan waa mujaanabat alalfaad alqabiixa uun iyo asmaada qabiixadii waxaa in laiskabala dhowro oo afkiitaa lagaba dhowro qaala maxamedu maxamed wuxuu uhi maxamed waa sheekii kitaabkan lahaa waa bukhaari amiiru lmu'miniina fi lxadiid asnadahu cuqaylu cuqayl baa isnaadiyey kolley aniga waxaa ii xarakaysan caqiil dee idinkana waxaan filaya nusooyinkiinu maba xarakaysan inta badan kolley xarakada sidaydaan ugu qaldamin cuqaylun ma xarakaysanaysaan waa cuqayl ibnu khaalid kolley magaca caqiil waa badan yihin cuqaylla waa in kooban marka saxiixayn la joogo oo dee saddex macaa reer marka laega bani cuqayl la odhanayo saddex muslim iyo bukhaari marka laysku daro kamaba badnaa bukhaarina waaba ninkan cuqayl ibnu khaalid weeye oo asxaabtii waaweyneyd ee zuhri kaba mid ah halkan asnadahu buu ka cabiray bukhaari xadiidkana waa wariyey si aan sheegayo kitaabuladab buu kuba wariyey markuu halkaa joogay kitaabuladab wuxuu yihi bukhaari halkan uu asnadahu uu yidhida bedelkeeda taabacahu buu yihi waana lafdiga dee meesha leh weeye oo asnadahu imika uma jeedo in qoladii hore ama ninkii hore isnaad la-aan buu ku wariye isagaa isnaadiye macnuu waxa weeyaan saa saxiixa ku sugan waana cibaarada ka fiican cibaaradan uu halkan kaba cabiray taabacahu oo macnuhu noo yahay yunus ulayli baa xadiidka ibnu shihaab ka wariyey ibnu shihaabna sanadkaa hore inuu lahaa imika soo aragnay buu lahaa waxaa kaloo ibnu shihaab xadiidka ka wariyey oo yunus ku raacay isagoo isnaadkaa ku warinaya cuqayl yaanu kitaabkiisa soo dhigan riwaayada dee kutubta xadiidka barhkood buu kuba sugan yahay asnadahu waxaan leenahay macnuhu waa sida bukhaari saxiixa kuba sugan waa taabacahu halkana taasaa loo jeeda dee lafdigii meesha ku habboonaana taas buu hayo asnadahu macno kale ayay yeelanaysaaba ee waxa raacay oo yunus riwaayadiisan can ibni shihaab can abi umamata can abihi taas can rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam isna xadiidka kuba wariyey cuqayl ibnu khaalid oo isna min kibaari asxaabi ibni shihaab ah intaa weeye baabu kunyati abilxakami waa abulxakam oo lala baxo in kunyadaas bal wixii kuba yimi iyo kunyadaas abulxakam haati dee abujahal baa la odhanaya rasuulka ilaahi waa ka abujahal kuba idlaaqay bal kunyadaas iyo wixii kuba yimi iyo de in laga ronya inaan lala baxayn weeyaan kunyadaasi xadaثna axmed ibn yacquba qaala xadaثna yaziid bn اmiqdaam bn shurayx bni haniin اlxaarisiyu can abihi almiqdaami can shurayx bni hani qaala xadaثanii hani bn yaziida anahu lama wafad bal waa sanad inta dambe o dhame ay dad islalale ay yihiin axmed ibn yacquubkaas waa nin iqa ahoo atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey oo kitaabka bukhaari ama bukhaariun wax ka wariyo kutubta kale kuma sugna intan ama is dhashay yaziid ibnu miqdaam ibnu shurayx wuxuu ka warinayaa aabihii miqdaam ibnu shurayx miqdaam ibnu shurayxna aabihii shurayx ibnu hani shurayx ibnu hanina aabihii hani ibnu yaziid hani ibnu yaziid baana saxaabi ah oo rasuulka ilaahay dadkii wafdiyada ugu yimi ah xadiidkiisana aan arki doono bal markaa yaziid marka la eego ibnu miqdaamna waa nin dadkii atbaacu taabiciinta ugu dambeeyey ah oo aladab اlmufradna waa kan dee aan riwaayadiisaba hayno abu da-uud iyo nasaa-iya ibnu maajana riwaayu ku leeyahay isaga waa saduuq buu kaba cabire xaafid aabihii marka la eego oo miqdaam ibnu shurayxna waa nin hiqa ah oo dadkii iyagu waxa weeyaan dee atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa walow dee laba mucaasarooday markaa saxaabada qaarkood soo gaadhay oo isagu kutubta kale shanta ana riwaayo waa ku leeyihi miqdaam ibnu shureyx bukhaarina aladabkan buu kaba suganya lakiin shanta kaleba riwaayo waa ku leeyihi awowgii hadday noqoto shureyx ibnu hani waa nin mukhadrama macnaa waqtigii rasuulka ilaahay waa weynaa waa jiray laakiin lamuu kulmin waana nin hiqa ah oo isaguna kutubta kale oo dhanna dikri kul ama riwaayo ku leh kitaabkeennan aladab lmufradna saxiixiisa bukhaari kumaba sugne amaa hani ibnu yaziid isagu waa saxaabi markii dambe kuufa degay oo isagu aladab lmufradna waa kan riwaayadiisaan hayno abu da-uud iyo nasaa-ina riwaayo uu ku leeya waa saxaabi isagu laakiin shureyxan ibnu hani iyada waxa weeyaan waa mukhadram waa nin roonaayo bal matalan kolley waxaaba matiga abi da-uud iyo kuba sugan inuu soo naqliyo ninkii albaabkii jebiyey tuster magaaladii markii muddo la geli waayey intuu god biyomala iyo god meel saraba uu ka galay magaaladii ba magaalaha dhan oo la haysto la xusaarinayey albaabkii uu furay oo kale iyoba waadna adigu bal kolley mashhuura markii dambena waqti dambe isagoo malaa boqol gaadhay haddana jihaadadii jooga cubaydullah ibnu abi bakrata si jitataan ayaa lagu dilay shureex ibnu haanieh bal wuxuu yihi markaa shureex ibnu haani xadaanii haani ibnu yaziid baa ii warramay waa aabihim annahu lamaa wafada markii uu soo wafdiyey dee carabna ay imanaysay wufuuddu ay imanaysay ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam maca qowmihi qowmkiisii reer bani lxaaris markaa isagoo la socda uu rasuulka ilaahay uba yimi ayaa fa samicahum uu maqlay annabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu oo nebigiibaa maqlay walxaalhum iyagu yaknuuna yukanuunahu ay ugu kunyoonayaan biabilxakam dadkii oo ku leh ninkan shureex hani ibnu yaziid abulxakam leh waana dad yimi bilaadooday ka yimaadeen islaamnimay u yimaadeen rasuulka ilaahay bay usoo waftiyeen waqtiyadii dee carab waftiyadoodu intay dadku diinta ilaahay afwaajan uma soo galeen bacda fatxi maka ay imanayeen madiina ay imanayeen fadacahu nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa u yeedho faqala wuxu in allah walxakam ilaah baa xakam ah ilaahay baa isagu ah ka xakamka ah wailahi lxukmu xaggiisa ayin baana xukumka bilowgii iyo dhammaadkii yahay isagaa xukumkiisu fula xukumkiisu xikmad aanu kaba marhnayn isagaan ah kaa wax kala saare xakamka ah xakumkuna xaggiisa u laamayaaye falima takanayta maxaad isugu kunyootay biabilxakami abilxakam aad tidhi xakam dee waaba dee magaca ilaahayba ee maxaad abilxakam ula baxday kunyo ahaan qaala wuxuuhi laa macnaa anigu lamaa bixin rasuulka ilaahay oo isugumaa kunyoone walaakina qowmii qowmkaygii id ikhtalafuu tolkay markay iskhilaafaan fii shayin shay ay isku khilaafaan atowni way ii yimaadaan faxakamtu baynahum iyaga dhexdoodaan kala xukumaa faradiya kila lfariiqayn waa cadaaladiisii insaafkiisii markaa dee geesna aanu laba jirin geesna aanu waxaan sii u arkayay inay toosantahay daw tahayna uu ku kala xukumayey labada qoloba markaa xukumkayga ee isaystay markii hore iskhilaafsanaa raalli bay kuba noqdaan markaasay abalxakam saa igu yidhaaheen qaala wuxuu ihi rasuulka ilaahay ma axsan haada arrinkaa maxaa ka fiican fiicana arrinkaasi ujeeddadu waa ruuxioo dad kala saarayo oo lagu wada qancayo xukunkiisii dee waa arrin fiican waana arrinkan keenay kunyadan inay waxa weeyaan uguba kunyoodaane laakiin kunyadii baan meesheeda lahayn oon ku habboonayn oo dee ilaah baa xakama ee uma qaala rasuulka ilaahi wuxuu ihi macnaa ama arrinkan aada sheegtay ee ah sababta kunyadan aada ula baxday ama laguu kunyooday way fiicantahay waa arrin aad iyo aada u fiican laakiin malaka maxaa kuu sugnaaday min alwaladi xagga carruurta carruur maxaad kaba leedahay qultu waxaan i leeyahy shurayxun wa cabdullaahi wa muslimu banuu hani raggaasaan leeyahay shureyx iyo cabdullaahi iyo muslim qaala wuxu uhi faman akbarhum yaa ugu weyn carruurtaada ka ugu weyn waa kee qultu waxaan shuruuxin shuruux baa weyn eeg shuruux baa taan leena waa mukhadram waqtigii rasuulka ilaahay buu nin roon yahay oo raggaasi ay kaba yaryarayn laakiin rasuulka ilaahay lama kulmin bal ninan roon buu ahaaba qaale wuxu uhi faanta abuu shurayxin rasuulka ilaahay baa markaa muxuu bixiyey abuu shurayx wadacaa lahu uuu duceeyey isaga iyo wawaladii waliwaladihi awlaaddiisiiba isagii carruurtiisiibaa uu duceeyey bal taasi waa mid kunyadii abulxakam markaa dee lalama baxayo abulxakamna waa ka rasuulka ilah hi in allah huwa alxakam wailayhi alxukm ee dee laakiin kunyadii dee haddii kunyada nafteeda taskiye iyo waxyaalo saasa yaani magac ilaahay baa noqoniba ay kuba sugan tahayna dee wax laga rooyahay kolley asmaadii baa inoo bilaabmaysa insha allahu tacaala oo dee kunyooyinkiiy waxaasna way inoo socon doon waayo asmaadiibaa inoo bilaabmaysaa baab keligunbaa ku dhex jiraba baabkan imakaan hayno baabbaa soo yar dhex geli doone laakiin asmaadiibaa inoo yar socon doonto walaba aad moodo aantaa kaba mid ahayn uu ku dhex jiro bal waxa weeyaan kunyooyinkiibaa inoo bilaabmaye de kunyadanunbaa ah rasuulka ilaahay taa uu joojiyey uu manciyey bal dee wixii la raacin karaana waa kunyadii hadday nooc taskiye iyo ay kuba sugan tahay waxay noo soo socota magacyada caynkaasii taskiya ay ku sugnayd sida barro oo kale iyo rasuulka ilaahay inuu bedeli jirayoo magac kale oo dee ilaah baa og ahlalbiri mina eh uuba bedeli jirayna way noo soo socotaa haddii dee magacu magac xun yahayna waa kan inoo soo socota magacyada xunna inuu bedeli jiray ama kunyadu ay xun tahay bal waxa weeyaan waa inoo dambaysa insha allah qaala wuxuu uhi wasamica anabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu maqlay qowman qowm buu maqlay yusamuuna magacaabaya rajulan minhum niya kaba mida cabdalxajar inayda waxa weeyaan waa gaalay markii hore ahaayeen magacyadaasoo xabal dee sanamaabay isu idaafayn jireen cabdalxajar iyagoo leh faqaala anabiyu sala allahu calayh wasalam masmuk magacaagu muxuu yahay magacaab qaala wuxuu uhi cabdulxajari cabdulxajar qaala xulaa may cabdilxajar ma tiid oo dhagax addoonna ma tiide anta cabdullaahi addoon ilaahay baa too magacana u bixiya cabdullaahi qaala shuruuxun shuruuxi baa wuxuu yidhi waina haani'an waa aabihii haani lamaa xadara markii uu yimi rujuucu laabankiisa ilaa bilaadiya dee wafdi bay ahayen wafdigiina had iyo goor baaqi ma noqonayo inta ay rasuulka ilaahay la joogayeen markay dhammaatay ee waqtigii uu noqonayo bilaadiisii ku noqonayay markii uu soo gaadhay ee uu yimi ayuu ata nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay buu u yimi faqaala wuxuu yidhi akhbirnii ii waran biayi shayin shayge oo waxaad iigu warantaa ad ii sheegtaa shayga yuujibu waajibinaya liya aljannata bal waxaa adigu shayga ii waajibinaya janno inaan galo si aan ula imaadoon ugu dadaaloon u sameeyo taa ii sheeg qaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh calayka bixusni اlkalaami wa badli الطacaami waxaa korkaaga ah hadal fiican iyo cuntadii oo dadkaa baahan iyo aada siiso bedlu dacaam iyo dee waxa weeyaan ninkaa hadalka fiican laba leh kalaamkiisu uu dabacsan yahay cuntadii dadkii muxtaajiintaa siinaya dee isagoo waajibaadkiisna ilaaliyey waa muujibaat اljanna xadiis baaba ahaa waxaa jannada ku sugan gurafan yuraa daahiruhaa min baatiniha wa baatinuhaa min daahiriha waa guraf gudaheeda iyadoo dabadeeda la joogaa gudaheeda la arkaya gudaheeda marka la joogana dabadeeda lagaba arkayaayo markii la yidhi yaa leh ayaa liman adaaba marka dee alaana alkalaama ha waxsana markaa wa acama adacaama wasallaa bileyli wannaasu niyaamu ninkaa dee hadalkiisa fiicneeyey in cuntadaasna dee quudiyey dadkii isagoo habeenkii iyadoo la hurdo tukanaya dadka caynkaasa ayaa qurafta caynkaasa ay dee noqonaysaa maraatibtoodii iyo meelihii la siinayay haddaba haddaad doonaysa wax janno waajibiya hadalkana fiicne hadal fiican kuba hadal in cuntadiina iyadana hor weeyaan oo bixiyo dadkii baahnaasi baabun kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi waxaa yucjibuhu miduu cajabgeliya alismu alxasanu magaca fiican oo magaca fiicani waa cajabgelin jiray xadaثna mحamed بن مثنى qaala xadaثna slm بن qطaybةa qaala xadaثna xml بن bashيr بn abi xadradi qaala xadaثanii camي can abi xadradi qaala qaala النabiyu slى الlah عalيه wasalam bal xagga sanadka dee slm بن qطayba abu qطayba اkhuraasani waa nin bukhaari iyo asxaabu sunanay kaba wariyaan mslim baan kaba warine dee adigu atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeyo saduuqa waxaa sanadka xadiidka inooguba sugan xamr bnu bashiir bn abi xadrad xaafid bn xajar wuxuu ka cabiraa maqbuul min asaabica waa nin maqbuul oo saabice laakiin dahabi oo kale wuxuu leeyahay de malaa salmi un baa wax ka warinaya nin la yaqaano ma aha ibnu xibaanna hiqaadkiisa ayuu kuba sheegay kitaabkeenana aladab lmufrad unbuu kuba sugan yahay adeerkiisa xadaanii cami kolley imaka ma jasminayno taqriib xaafid bn xajar kitaabkiisa taqriib wuxuu kaba cabiray adeerkii in la yidhaha cabdullaahi bn abi xadrad haddana meesha asmaada wax tarjama waa halka dambe ibhaamka ama waxyaalaha mubhamka uu ku yar caddeeyo ayuu taa kuba yidhi xagga horena nin cabdullaahi bn abi xadrad la yidhaaho soomuu dhiganba in wax tarjamaa taadibu taadiib markii uu joogayna wuxuu ka cabiray lacalahu cabdullaahi waa saas muujaz waxa laga yaabaa cabdullaahi ibn abi xadrad inuu yahay nin kale walaalahayn cabdiraxmaan ibn abi xadrad la yidhahna waa jiraaye bal waa ka ama abu xadrad isagu waa saxaabi magaciisa cabdi ama cubayd ama salaama ay yidhaaheen weeye waa saxaabi adugu kale xudaybiye joogay qaale wuxuu idhi qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa yidhi man yasuuqu yaa kaxaynaya ibilanaa haadihi malaawa geel meel la geynayey ama dee dhulkay daaqi lahayn ha la geynayo riwaayaadka xadiidka barhkoodna waxaa kuba timi xudaybiye inay tahay oo hadyi badan baa rasuulka ilaahay waday waana la hor joogsaday dee inuu xaramka ku qaluu doonayay halkii bay kuba adin markaas walow dee inta badan riwaayaadkaan hayna halka hadyigii in laguba qalay ayaa riwaaya ay timi in dee nin uu yidhi anaa meelo aanay qorayshba joogin aan la araga oo aan de aanay iyagu aqoon duruqdaa dee uu yaqaanay ayaan mari doonaa xaramkii baan kuba soo qali doonaa iyo bal markaa hadday taa tahayna de waa cid kaxayso halkaa geysa man yasuuqu yaa kaxaynaya ibilanaa haadii geela nagan aw qaala wuxuu uhi man yu ha yubaliqu yaa gaadhsiinaya ibilanaa haadii maxalkeedii ama ha noqoto maxalkii laguba qaliyo xaramkaayd ama dee meeshii kale lagu waday qaala rajul nin baa yidhi ana faqaala wuxuui masmuka magacaa qaala fulaanun hebel buu yihi magaciila inooma soo naqlin qaala ijlis fadhiisuu yihi uma qaama aakharu mid kala kacayo faqaala wuxuui masmuk faqaala oo yidhi anaa kaxaynaya wuxuui magacaa fulaan qaala ijlis uma qaama aakharu faqaala masmuka qaala naajiyatu naajiya ayuu yihi waa kii badbaadaye qaala anta laha adigaa u sugnaaday oo geela kaxaynaya fasuqaa kaxeen adugu kolley bal waxa weeye rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caalamkani tadayur maahe tadayurka waa kiinahaya in wax la sharaystoo la baasaysto dee fa'liga saalixaana waa jeclaa fa'liga saalixina waa kelimo fiican oo shaksi u maqlo shaksi kastoo qad cidi ka xanuunsanaysa ma xanuunsanayo yaa saalim iyo waa ruuxii badbaadaya ma cabsanayo taa maqlayo marka ay taasi rajo geliso wixii bal maalan marka la maqlo ruuxii dhici karto inuu wax fiican fisho inay rajo fiican qalbigiisii geliso waa fa'liga saalixa ama fa'liga xasanka ee rasuulka ilaahay dooranayay waxyaalaha dhici karta dadku inay sharaystaan ama hadhow ay wax kaba yimaadaan adigu sharaystaanna waa ka hortaguntaas rasuulka ilaahay taa kaba hortegayo bal inaan hadday dee waxyaala yimaadaanba si aan loo sharaysan oo loo baasaysan oo qalbiga waxaa madmuumkii aan uba gelin ayuu sadan dariica bartan bay ahaydo markaa magacyada fiicanna tafaaulkii fiicnaa baa ku sugan oo wax ku rajo gelinaya wixii kalena waxaa dhici karta waxaan dee rajihii kaa xumaynaya inuu noqdo walow tadayurku shareecada madmuum yahay kolley hadalladna ay noo dambeeyeen kale bal markaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa tafaaul kolley meelo kale oo kala duwanba wayba sugnaato dee yaa najiixiyo yaa raashid iyo haddii waaba jeclaysan jiray uu maqlo oo kale ama alfaadaha caynkaasee fiican ee ruuxa qalbigiisii rajo gelinaya ee isagii hadal uu yar jeclaysto oo isagii rajo geliyo oo aan quusin noqonaya waa kaa fa'liga saalixa laba yidhaaho bal tanna taa baabkeed bay ahayd iyo isagoo bal waxa weeyaanun wixii ay dhici kari lahayd inay ka yimaadaan waxnay kaba dhashaan oo dee shaydaanna uu dadkii u qurxiyo sharaysiya baasaysiya sii kasii hordegayo sii mancinaye baabu surcati fi lmashi degdegii xagga socodka waa baabkan aan leenahay asmaadiiyo waxyaalahaasuu ku dhex jiraa waayo intani dee baabkii ka mid maaha ama abwaabtii axaadiistii wada socotay ee isu munaasibka ahayd ka mid maahe xadaثna isxaaqu qaala akhbarana jariiru can qaabuusin can abihi qaabuus ibn abi dabyan iyo abi xusein iyo waati maalin dhow inaan soo haynay in ka horeysana waan soo maray can ibni cabaasin qaala aqbala nabiy llaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa soo qaabilay maalin waa iyagoo meel joogay musrican xaaliya isagoo tallaabada dedejinaya degdegaya walxaal naxnu anagu qucuudun aan fadhino xataa afzacanaa ilaa uuna argagax geliyeyba surcatu ledeg rasuulka ilaahay dee caadigiisii maahayn siduu u socon jiray maaha degdegan uu xaggayaga usoo degdegayo ayaaban ka naxnay oo anagana argagax geliyoonu ka baqanay dee wax yimi oo soo kordhay oo cabsile inuu arrinku yahay falama intaha ilayna markuuna soo gaadho sallamana salaamay uma qaal wuxuu yihi qad aqbaltu ilaykum waa idin soo qaabilay musrican xalay anoo degdegaya liukhbirakum bilaylati اlqadr san idinku waramo habeenkii laylatlqadriga ahaa fanasiituhaa waan iloobay fiima beynii wa beynakum intaa inoo dhexaysa waa inta aan soo socday wey waa aniga iyo idinka intaa dee inoo dhexaysay waa intii aan soo socday ayaaba la ilowsiiyey dee rasuulka ilaahay cilmigeedii habeenkaa gaar ahaan mucayankahayd baa laga kor yeelay kaley si inagana maslaxa iyo khayr baaba taa inooguma sugnaaye ee fartabisu habeenka laylatulqadriga waxaa ka doon doontaan fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe kolley halbaani oo kale xadiidka wuxuu ka dhigay intan fartabisuhu fi lcashri alawaakhirina dee waa in axaadiistii kale inooguba wada sugan intan surcada iyo taas oo kalena khaasatan abuqaabuus oo sanadka ku sugan oo kale iyo dee dacfi uu kuba sugan yahay bal muhimku waxa weeyaan rasuulka ilaahay dee isagoo xaaladan jirta daraaddeed waa arin daari ah daraaddeed si uu dhaqso uguba sheego laakiin waa taa haddana intii uu iloobo la ilowsiiye ayuu soo degdegay dabla axaadiid kaleo kan kaba sarraysana rasuulka ilahi isagoo maalin dadka tukiyey oo salaadii buu markuu ka baxayba dhaqso dadkii uu dhex maray oo ay la yaabeenba rasuulka ilaahay qariibsaday degdegiisan iyo sidan dhaqsaa uu kaca iyo taas oo kale markii dambe uu soo noqday iyagoo dadku arrintaas de waa kan xaaja timi daaribaa yimi kolkol haddii wax daari ay yimaadaan ou laba yimaado dee baasi kuma sugnee markaasaa rasuulka ilaahay uga sheegay markuu soo noqday inay jireen waxoogaa yaroo lacaga ama tibriyo guriga yaalay oo uu rasuulka ilaahay nacay intaasuu intuu yar kacayee uu dee iyagii u tegayuu markaa raagsaday oo aan nacay waaba inay annaga gurigeedii ay kuba guriga ay kuba baryaan waa si loo qaybiya ayuu amrayay oo kale bal markaa surcado hadday liamrin daari e waxa weeyaan aan caado iyo waxyaalaha ruuxa dabeicadiisii ahayna ee wax ay muru'adii jebinayaan iyo taas maaha wey wallahu subxaana watacaala aclaa aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha anta astaqfiruka waatubu ilayk